roobabka ka curtay deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ayaa waxaa saameyn kala kulmay qaar ka mid ah barakacyaasha ku noola kaamamka magaalada kuwaasi oo hay-adaha samafalka ka codsaday in la soo gaarsiiyo bacaha roobka laga galo roobabka mahiigaanka oo labadan beri da-ay meesha maadaama ay tahay meel kaam ah ay degan yihiin dad barakacyaal ah oo ku jira guryo aanan ku filneen ama roobabka aysan ka xakameyn karin marka roobabka way iska cad yihiin wuxuu sameeyey iyo saameynta uu ku yeeshay kaamka roobka markuu imaaday maadaama guryihii ay yihiin guryo buush ah aan dhagax ahayn maxay aheedoo dabeesha iyo roobka iyo biyaha uusan iska celin karin roobka wuxuu sameeyey markuu imaaday horta roobkii magaalada ka soo da-ay oo warshada soo dhuftay oo goolwal biyihii soo dhufteen waxay soo aadeen waxay soo raadiyeen wadadan oo fiad iyo mashaaric almakuli hormarta biyuhu say usoo socdeen waxay kusoo lexdeen kaambidir kaambidir marka waxay noqotay bad qof walboo joodari ku jiifay ama kii sariir ku jiifay biyaha kii banaanka jooga kii gudaha ku jira mid bay u noqdeen alaabtii dadkii way ka daaday muxuu ahaa raashinkii yaraa oo guriga dhexdiisa u yaalay wuu ka qooyey musqulihii biyaa buuxiyey maxay aheedo maadaama ay ku yaalaan meesha musqulo yaryar oo iska fuusta ah musqul weyno oo dhagax ah ama shub ah aysan jirin guryihii kor waxay ka ahaayeen jiingada oo duluf ah oo maxay aheedo aan cusbeen korna maxay aheedo roobka korka imaanayan jiingadaha way ka dhex baxayaan gurigay ku dhacayaan daadkii kaamku soo galayn guri isla gurigay maxay aheedo uu saameyn ku yeeshana marka ilmihii iyo aabbihii iyo reerkii qooskii dhan waxay noqotay in sariirta laiskugu tago haween iyo maalin biyo kaamka laga celceliyo marka waxaan ka codsanaynaa dowladda annaga aan ku dhex nool nahay ee jubbaland in maxay aheedo dadka barakacyaasha ah ay wax badan ay ilgaar ku fiiriso boos u yeesho guryo inay u yeesho ayaga leeyihiin oo roob iyo maxay aheedo haddii caqabado kale ay imaadaan siday gabaad ooga dhigan lahaayeen